halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhegeysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka sagaal iyo tobanka mitrban iyo efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
arooryo suuban dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax talaadaha bisha disembar waa saddex iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
guddiga doorashooyinka dadban ee puntland oo ay weheliyaan wakiilada guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa xalay ku dhawaaqay inay soo dhammaystireen soddon iyo toddobada xildhibaan ee aqalka hoose ee laga sugaya dhanka puntland doorashada aqalka hoose oo labadii maalmood ee ugu dambaysay si xawli ah uga socotay garowe kadib hakadkii ku yimid ayaa lagu doortay lix iyo toban xildhibaan kuwaasoo shan ka mid ah ay ahaayeen dumar gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee puntland khaliif aw cali ayaa isla xalay tilmaamay in ay guul ku soo dhammaatay doorashooyinkii ka soconaya garowe
waxaa halkan inoo ku soo gabagaboobay
taasi waxay qayb ka tahay warbixin uu wariyaha v o da nuux muuse birjaab ka soo diray magaalada garowe ee dalka ama maamulka puntland oo uu kaga warramayo doorashooyinka aqalka hoose ee puntland oo xalay halkaasi lagu soo gebagabeeyey warbixin ayaanu idinka hayna waxaa kale oo aad maqli doontaan dhegaystayaal qaxooti soomaaliyeed oo ku nool xeryaha qaxootiga ee jabuuti oo dib ugu noqonaya soomaaliya kadib markii ay dalbadeen inay iskoodu laabtaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
hogaamiyaha mudanayaasha laga tirada badan yahay ee xisbiga dimuqraadiga ee golaha sanadka maraykanka harry reid ayaa si toosa ugu eedeeyey madaxa xafiiska dembi baarista maraykanka ee f b i james comi inuu sabab u ahaa guuldaradii uu xisbiga dimuqraadigu kala kulmay doorashadii madaxtinimo ee maraykanka senator reid ayaa sheegay in madaxa f b i da uu iska indha tiray macluumaad sheegaya in ruushku ay faragelin ku hayeen ololaha doorashada ee dalkan maraykanka mudanaha ayaa sidan ka sheegay waraysi uu siiyey warbaahinta c n n ee dalka maraykanka isagoo tilmaamaya inay suurtagal ahaan lahayd in dimuqraadigu uu ku guulaysto haddii uu madaxa f b i da tillaabo qaadi lahaa
madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu goor dambe oo maanta oo salaase ah gaar ahaan wakhtiga dalkan maraykanka uu shaaca ka qaadi doono cidda uu usoo xulanayo inuu noqdo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka hadalkan ayaa imanaya inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in ay u badan tahay in xilkan loo magacaabo maarayaha shirkadda caalamiga ee exxon mobil rex tillerson inuu noqdo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa hore ugu tilmaamay maarayaha shirkadda exxon mobil rex tillerson inuu yahay hogaamiye caalami ah oo si wanaagsan u yaqaana sida loo galo heshiisyo caalami ah islamarkaana aqoon u leh madax badan oo dunida ah
ariryo suuban dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee washington oo idinkaga imaanayso laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanayso washington aan idhaahda dhegaystayaal magaalada garowe waxaa xalay lagu soo gebagabeeyey doorashadii xubnaha aqalka hoose ee u matali lahaa puntland warbixinta arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o eda ee magaaladaasi garowe nuux muuse birjeeb guddiga doorashooyinka dadban ee puntland oo ay weheliyaan wakiilada guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa xalay ku dhawaaqay inay soo dhammaystireen soddon iyo toddobada xildhibaan ee aqalka hoose ee laga sugaya dhanka puntland doorashada aqalka hoose oo labadii maalmood ee ugu dambeysay si xawli ah uga socotay garowe kadib hakadkii ku yimid ayaa lagu doortay lix iyo toban xildhibaan kuwaasoo shan ka mid ah ay ahaayeen dumar gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee puntland khaliif aw cali ayaa isla xalay tilmaamay in ay guul ku soo dhammaatay doorashooyinkii ka soconaya garowe
waxaa halkan inoo ku soo gabagaboobay soddon iyo toddoba kursi oo laga rabay inay puntland ka soo baxdo waxaan u malaynayaa xildhibaankii ugu horreeyey soddon iyo toddobadaas wuxuu ahaa cali yuusuf cali xoosh xildhibaanadii ugu dammaysana waxa weeye ikraan oo hadda natiijadeedii la sheegay waxaa marka farxad iyo guulah si deggan oo wanaagsan inay hawshaasi ku soo dhammaatay insha allaahu xildhibaanada nidaamkooda inta ka dhiman waa loo dhammaystirayaa waxaan u malaynayaa habraaca inay ku jirto in ee, mas-uulka state- stateka ama madaxweynaha stateka uu saxiixo ugu dammaynta kabacdina ay xamar tagaan shahaadada ka qaataan doortaan madaxdii kabacdina ay noqdaan baarlamaankii la sugayey
doorashada ayaa socotay intii u dhexaysay horraantii bishii noofembar ilaa iyo laba iyo tobanka diseembar marka laga reebo maalmo hakad la geliyey muddadaas xoogaa yar oo hakada oo arrimo farsamo galay maaha inta kale shaqadu way socotay iyada laftigeedu shaqada hoos baa laga waday oo wax badan oo xallinta khilaafaadka iyo isu soo dhoweynta dadka dadkii ishayaya baa lagu jiray amniga goobaha doorashooyinka ay ka dhacaysay ayaa la adkeeyey waxaana ku sugnaa ciidamada amniga si aan loo carqaladayn doorashooyinka
muddaynu soo shaqaynaynay oo hawsha soo wadnay een, waxa weeye hadda xilli dambe weeye waa gabagabadii waxaan u mahadcelinayaa dhammaan een, guddiga labadiisa ee, ee, ee, labada qaybood oo guddiga sare ee heer federaal iyo guddiga heer state ama heer dowlad goboleed oo aad iyo aad habeen iyo maalinba u shaqaynayay waxaan kaloo u mahadcelinaynaa dhammaan ciidamada amniga oo heegan ku jiray inta ah oo habeen iyo maalinba shaqaynayay Ee, waxaa iyadana mahad ballaaran aan u celinaynaa Ee, dadkii howlwadeennada ahaayoo nala shaqaynayay shaqaale aad iyo aad u firfircoon oo shaqadooda ku filan bay ahaayeen oo hufan oo aqoon leh waxaana isleeyahay sabab waxa uu ahayd shaqaalaha boqolkiiba sagaashan waxaanu ka qaadannay jaamacadaha sida hadda jaamacaddan aan joogno iyo tan oo bariga afrika iyo tan b s u maalintii u horreysaba haddii la tusay qaabku sida uu yahay intii ka dambaysay iyagaaba wax ku dareeyey Ee, ugu dambayntii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo saraakiishii iyaguna sidaasoo kale aad iyo aad een, hawshaa noogala qayb qaatay guddoomiyaha guddiga doorashada ee dhanka puntland khaliif aw cali ayaa difaacay xubnaha labada aqal ee lagu doortay garoowe kolba intaannu annagu ka warqabno dadka aannu soo saaray waxaan hubnaa inay yihiin boqolkiiba sagaashan ama boqolkiiba boqol dadkii la rabay inay soo baxaan xag aqooneed iyo xag kartiyeed iyo xag waayo aragnimoba marka la eego isteydyada kalena waa filaynaa sidaasoo kale inay yihiin marka waxaan rajaynaynaa soomaaliya insha allahu een, wax badan inay ka bedeli doonaan een, xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha iyo xagga een, amniga intaba guddiga doorashooyinka ayaa intii ay socotay doorashada beelaha qaybtood ku amray inay soo gudbiyaan haween dhexdooda tartama si loo helo tirada haweenka ay la filayo inay ka helaan doorashooyinka doorashooyinka labada aqal ayaa intii ay socdeen ololayaasha iyo doorashooyinkaba abuuray fursado dhaqaale oo aada looga dareemay goobaha ganacsiga nuux muuse birjeeb v o a garoowe
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington toddobiyo toban qoys oo ka kooban siddeed iyo lixdan qof oo ah dad qaxooti soomaaliyeed ah oo kala deganaa xeryaha holhol iyo calicadda ee dalka jabuuti ayaa saaka dib ugu noqonaya soomaaliya dadkan ayaa iyagu doortay in lagu celiyo dalkooda hawshan ayaa waxaa gacan ka geystay hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee u n h c r iyo wakaalada qaxootiga ee jabuuti ee onars haddaba wariyaha v o eda jabuuti ramadaan muuse ayaa qaar ka mid a dadkaasi kula kulmay garoonka diyaaradaha ee magaalada jabuuti magaceyga saddexan waa siciid saalax yislam siciida holhol imse sanadin toddoba sano madaa iskaa u doortay inaad ah, dib ugu noqoto in soomaaliya ana iskaygu doontay maxaa kugu dheliya lays odhan karaa maanta inaad dib ugu laabato soomaaliya soomaaliya inay ii fiicnaatay oo oo wax dhibaata aan jirin ayaan ogaaday oo lii sheegay saas awgeedaan u noqday hay-addii waxaynu soo gacan qabatay onarse hay-adda taakuleenta dadka qaxootiga iyo kuwa tabaalaysan ee jabuuti bal ah, ka waran ah, sidii hay-addu inii haysay iyo wada shaqaynta iyo anbabaxanta iminkaba maasha allah wax ay naga halaysa ma jirta wayna wadahaysi waan dhaqmayn wayna soo dhaweeyeen alxamdulilah soomaaliya oo dhinacee yaatay soomaaliya xamar jajab aan ahay soomaaliyaad ku laabanaysaa adiga nidhi xamar jajab maxaa kaaga horeeya xaggaa waxba igama horeeya waxaa le meeshaas ciyaalka wiil walaalka aa jiro inaan ku kordhacan doonaya dowladda inayna caawinto wax walbaan doonaynaa Aa.
laakiin ah, sahay baa layni siinayaa waad iska fiicantii waxaad wax ku qabsataan waa laynigu sii darayaa Aa, maasha allah ku sugaynaa wayna siinayaan Aa.
maxaad ka maqashay soomaaliya xaaladdu waa caynkee baad sileeday xaaladda waa iska fiicantahan ka maqalay gaar ahaan muqdisho welibana Aa, gaar ahaan muqdisho wax dhib jiro ma maqalin markii ugu horreysay waxaan soo galay sanadka markuu ahaa laba kun koo iyo tobankii lix sannadood ayaan joogay waxaa si geed joogtay xeradii joogtay waxaan joogay holol waxaa si sharaf leh noogu soo dhoweeyey lowga eh, hay-adda eh, onars wasaaradda arrimaha gudaha ee jabuuti ee walaalahaygaga ah soomaaliya oo dhinacyeed aniga xamar baan ahay waxaan ahay xaafadda kaaraan maxaa kugu dheliyey maanta inaad ku laabato soomaaliya waxaa igu dhaliyey soomaaliya inaan ku laabto nabadgelyo buuxda ayaan ka maqlay Eh, saas awgeed ayaan ugu laabanaya maadaama aan doonaynin eh, dibadda meelahaas aan jeclaysanayn inaan waddankayga ku laabto si aan u helo nolol iyo barwaaqo xaggaasna xaggaana waxaa laygu siiyey xoogaa jabmarin ah waxaana lay saaray diyaarad waxaan ku soconaa soomaaliya hay-adaha joogana waxaan ka rajaynaynaa gacanqabad weyn waxbarasho iyo xag caafimaadba labadaba iyo dowladda soomaaliyeed lix sanno ayaa deganeed eh, xeradan cali cadeyn qaxootiga ee jamhuuriyadda jabuuti ku taalla maanta waad laabanaysaa noloshii waxaad gelaysaa ka baxsaneed qaxootiga sahaydii waad sidataan halkeed isleeda wax ka bilow wallaahi waxaan leeyahay waxaa ka bilow inaan doon iibsado oon ku shaqaysto haddii taakuleyan asheerta xagga joogtay hay-adaha iyo dowladda soomaaliyeed sida dowladda jabuuti ayna u dhaqaalaysa iyagana waxaan ka rajaynaa ilaahay idankiis inayna dhaqaaleeyaan soomaaliya wakhti doorasho lagu jiraa xaaladda lama saadaalin karayo waxay noqon doonto soo maaha inaad ku degdegteen eh, dalabkan aad aad dalabteen inaad ku laabataan soomaaliya haa waa- waa- waa ku degdegnay waana u baahannahay waayo ninba meeshii uu ku dhashay xuduntiis ku duugan tahay ayuu jecel yahay inuu lagu aaso magacaygu waa maxamed cabdalle axmed maantaan ku hadlayaa magaca hay-adda maareeyaha xuseen xasan dhaare nars xaggan waxaan amba bixinaynaa qaxooti soomaaliyeed oo jeclaaday inay ku laamaan waddankoogii hooyo dadkaas oo codsaday oo yidhi waxaan rabnaa inaan waddankeenni ku laabanno baaqoogii waa laga soo jawaabay si aad aad ay ku dheeran tahay walaalnimo yaa wax kastoo loogu dhameeyey waa kaadee maanta waxaan ama bixinaynaa toddobiyo toban qoys oo siddeed iyo lixdan qof ka kooban sidaad iminka arkaysa waa waa kuwa hawshoodii loo wado shadaduhugii alaabtoodii oo dhan way u dhan tahay dee intaa ay joogeenna hay-addu iyo dowladduba gacan aad buu ugu haysay xagga hadday noqoto amni xagga cunto xagga iskool iminkana sidaa loo celinayo dowladdu way kala sheekaysatay hay-adda u n h c r ay ku tidhi dadka sida u qurux badan u cesha waa kaadeeda briton insha allah waxay ka babixi doonaan xaggaa iyo soomaaliya waxaan u rajaynaynaa inay ku laabnaan waddankoogii annaguna farxad bay noo ahayd inaan dadkaan soo dhoweyno waa dad walaaliheena jaarkeenna dee waxaan leenahay ilaahay waddankiinnii nabad iyo caanahan igu geeyo
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda magaalada jabuuti ramadaan muuse oo garoonka diyaarada ee jabuuti kula kulmay qaxooti soomaaliyeed oo iyagu isku u doortay inay dalka soomaaliya dib ugu noqdaan halkaad kala socoteena waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o
aruurnimo suuban dhegaystayaal mar kale waa laanta afka soomaaliga ee v o a halka aad nagala socotaan soomaalida ku nool gobolka minnesota oo ah gobolka ay soomaalida ugu badan ku nool yihiin ee dalkan maraykanka ayaa bilaabay tallaabooyin ku aadan isdhexgalka bulshada waxaana barnaamijyada ay ka mid ah iyada oo ay dadka maraykanka lagu martiqaado kulamo lagu soo bandhigo cunnada iyo dhaqanka soomaalida waxaana kulankii ugu dambeeyey uu axaddii ka dhacay magaalada st cloud ee gobolkaasi xuseen barre aadan ayaa kulankan ka wareystay xaaji yuusuf oo ah madaxa ururka united cloud oo soo qabanqaabiyey kulankaasi waa fikradiisa horta ma- magaca eh, eventiga waxaa la dhahaa um, sunday sambusa axad sambusa oo af soomaali ahaan ah haddii uu bandhigto And, ah, idean wuxuu ka yimid eh, minneapolis baa dhalinyaro oo eh, hamse warfa iyo ah, cabdi eh, kaahin oo makhaayad businessman leh oo degan minneapolis ah, baa iskugu keeneen aqliga oo oo, ah, arrinta ah oo sambusa sunday mise axad eh, sambus Eh, waxay ujeedadana waxay ahayd eh, arrimaha markuu doorashada hadda dhacday eh, dad badan oo oo joogaan ah, stateka minnesota badidooda ugu doorteen ah, ninkii ahaa madaxweynaha hadda oo laga sugayo in la dhaariyo eh, donald trump Eh, naxdin badan ee ka arrintaas ah, dadka badan oo immigrantka ah mise refujiga mise adiga dadka ahaan soomaalida maryaalo badan la shish- laga shisheegay arrimaha badan oo ka dhacday stateka minnesota oo cabsi dadkii gelisay idna markii aad caqligii imaaday in iskugu keeno dadkii culturkii soomaalida cuntada ay cunaan iyo eh, conversation adiga hadal ahaan oo loo sameeyo oo dadka iskugu imaadaan so idea xagga minneapolis ay ka timid Um, ideaga marka waxaan u bandhignay eh, dadka nool magaalada st cloud uun sheegnay in aan sameyn doono ar- aan, eh, xafladaas ah, xaflad xaflad ka mid ah oo camal minneapolis lagu sameeyo halkan oona u bixinay sambusi sunday Een- een waan bandhignay waan sameynay een si fiican ah, waxaa kasoo qeyb gashay shan oo shan boqol oo ruux so ar- een, ideada saasay ku timid sidee buu u dhacay marka barnaamijkaasi wallahi si fiican u dhacay dad badan soomaali ah, ah, joogeen iyo ah, dad badan oo oo oo- oo ay jiraan yihiin Ah, waxaan ka hadlayaa maraykanka ah, horaan wadankan ugu soo horeeya magaaladan degnaa Eh, shan boqol ruuxaa imaatay waxaan siinay sambuus ah, soomaali sambuus ah iyo shah soomaali markiina dadki dadna markiina dadkii waay isla hadleen waa la sheekaystay waa la isbartay haddana in lasuu sheegay in laisla nool yahay in jiiraan la yahay in la isfahmi karo ah, iyo waxyaalo badan oo dadkii ay individual ahaan conversation ahaan oo ayka dhexdood ah, u dhexmartay waa tahay sidan ka warqabno sancloud waxay ka mid ahayd meelihii ugu dambeeyey ee gobolka minnesota ee soomaalidu ku badan tahay ee dhacdadu ka dhacday ee wiilka soomaaliga uu falka geystay intii ka dambeysay arrintaasi xaaladdu imika waa sidee ah wallahi xaaladdan sidii wa you know saan kuu sheegay hadda electionka markuu dhacay waxyaalo badan ee doorashada ka dhacday magaalada st cloud ee dadkii ugu badnaa waxay doorteen hadda ninka oo mar dhow haddana madaxweyne january ah, la dhaarin doono donald trump Ah, dad badina waxay u doorteen arrimaha eh, cabsida ay ka qabeen so haddana you know the reason why haddana u sameynay eventigan waxay ahayd conversationka inaan haddana bilaawno oo dadkii aan assurance ah, lo- la siiyo la tuso inaan magaaladan isla degan nahay oo wixii hadduu dhaco soomaalida kalex ma gaarayo mise ruux kastuu gaaraya in isla nool yahay oo public spacekana you know la- la is- laisku loo- laisku imaado oo jidaha la- laisku barto
kaasina waxa uu ahaa xuseen barre aadan oo wareysanayey xaji yuusuf oo ah madaxa united cloud oo ah urur ka mida ururada halkaasi islamarkaana soo bandhigay kulan ay isku dhex galayeen bulshada magaaladaasi
subax wanaagsan dhegeystayaal kad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington haddii aynu haatan eegno dhinaca ciyaaraha waxaa la bixiyey abaalmarinadii ugu sarreeyay ee caalamka ee dhinaca ciyaaraha haddaba sida loogu kala guuleystay waxaa warbixintan ku eegaya jaamac buule jaamac
waxaa dhegaystayaal la soo gaaray xilligii sanad walba la bixin jiray biladaha ugu sarreeya ee kubadda cagta sida kabaha dahabka iyo weliba ciyaartoyda ugu khatarsan ee ka soo jeeda qaaradda afrika sanadkanna bilada kabaha dahabka ah waxaa la dheelmaday ciyaaryahanka christina ronaldo oo la wada filayey inay guushaas isaga ku soo dhammaan doonto maxaa yeelay ciyaaryahanka daba gurguranaya ee leonel messi ayaa isagu guuldarro badan kala kulmay garoomaha kubadda cagta ee adduunka isaga oo aan qarankiisa iyo barcelonaba la qaadin koob halka waa christiano ronaldo ee ciyaartoy uu ku guulaystay uu arrintaa mid ka duwan soo bandhigay qaranka iyo kooxda uu u ciyaaray ee real madridba uu hogaanka u qabtay guulo ay soo hoyiyeen dhanka kalena dhegeystayaal waxaa la bixiyey bilada ciyaartoyda ka soo jeeda qaaradda afrika kuwii ugu fiicnaa waxaana nambarka koowaad kaalintaa ka galay oo ku guulaystay ciyaaryahanka u dheela kooxda leicester city ee meherets haddaba si aan u ogaano labadan koob ciyaartooyda ku guulaysat iyo weliba sababaha ay ku mutaystaan waxaanu la xiriirnay cabduqaadir maxamed faarax oo loo yaqaano berek islamarkaana ka mid ahaa ciyaartooydii kubadda cagta ee hore ee soomaaliya haatanna ah wakiilka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga ee qurba joogta islamarkaana ku nool magaalada london ee dalka ingiriiska beriq ayaa inoo faahfaahinayo labada biladood ee shalay la kala bixiyey waa mahadsan tahay saaxiib jaamac faransa waxaa la bixiyey labada koob oo labada koob oo adduunyada ugu qaalisanaya kubadda cagta koobkii koowaad waxaa lagu tartamay ilaa iyo soddon ciyaartooy ayaa ku tartamtay koobka adduunyada ugu qaalisan ee ciyaartooyda ugu fiican adduunyada waxaana qaaday ciyaartooy cristiano ronaldo waxaa ku tartamay soddon ciyaartooy oo adduunyada aada loogu yaqaan sida ciyaartooyda sideed ciyaartooy ka mid ah ciyaartooydaas waxay ahaayeen sideed ka ciyaartay premier league ee ingiriiska waddankan ingiriiska dhela ayay ka mid ahaayeen runtii ciyaartooy fara badan oo runtii qaali ku ah adduunyada ayaa kasoo qayb galay waxaa isku soo horay iyo cristiano ronaldo iyo messi waxaa koobka guuleystay balon de or cristiano ronaldo ciyaartooyga ah waxaa kaloo la bixiyey koobkii labaad oo ah koobka africa ay bixiso b b c da ay bixiso ciyaartooyga ugu fiicnaa africa waxaa qaaday oo ku tartamay shan ciyaartooy shantaas ciyaartooy waxay kala ahaayeen mares oo ciyaara kooxda leicester ayu oo ciyaara kooxda swaziland omobeng oo u dheela ciyaartooyga bournemouth waxaa kaloo tartamay saciido mani oo asagan u ciyaara kooxda liverpool waxaa kaloo tartamay oo tartanka ka mid ah ciyaartooyga shanaad oo ah ciyaartooyda yaxya tore oo asaga laftigiisa ah ciyaartooyga manchester u ciyaaro oo kamid ah shanta ciyaartooy u tartamaysay koobka b b c da ay bixiso ciyaartooyga africa ugu fiicnaa waxaa ku guuleystay oo isku soo haray ciyaartooyga aad iyo aad u qiimaha badan ee lesterka ciyaaro iyo ciyaartooyga liverpool ciyaare ee saido mania waxaa ku guuleystay koobkaasi maxaraas ayaa koobkaasi isagana qaatay marka runtii waa waxay ahayd maanta doorasho aad iyo aad u adag oo maaragtay aad iyo aad loogu codeeyey marka saas ayay ku dhamaatay labadii koob cristiano ronaldo ayaa koobkii koowaad qaatay koobka adduunyada kii africa oo b b c bixisan waxaa qaatay ciyaartooyga maxaraas oo u ciyaara kooxda les cabduqaadir maxamed faarax ayaan mar kale waxa aan weydiiyey sida lagu soo xulo ciyaartooyga ku guulaysta koobka kabaha dahabka ah waxaana uu yidhi runtii koobka badanaa koobkaas waxaa bixiyo waxaa waxaa cod laga qaadaa oo la boodgareeya managerada koojajka ee dadka ciyaaraha adduunyada maamulo ayaa bixiya oo ayaga ayaa cod laga qaadaa voodkaas markii la qaado kadib waxay noqotaa markaas in ciyaartooyga ku fiicnaa in la sheego oo kooxaha manejerada dhan adduunya dhan ayaa laga cod laga wada qaadaa kulligood sidoo kalena waxa aan cabduqaadir weydiiyey waxa lagu mutaysto ciyaartooygii ugu habboonaa ee qaaradda africa ee sanadkan waa isku mid iyartigeeda b b c da waxay vood badan ayay qaadaa oo muddo socdo ilaa iyo saddex bilood afar bilood socdo ayay qaadaa voodkaas oo la weydiiyo dadka ciyaartooyda afrikaanka koojajka dadka ciyaaraha maamulo ee africa oo idil intaasoo markay soo foodgareeyaan qofkay u gartaan inuu yahay ciyaartooygii africa ugu ficnaa saas daraaddeed ayaa lagu bixiyaa cabduqaadir ayaan sidoo kale waxa aan wax ka weydiiyey ciyaartooydan la siinayo biladaha waxa ay biladaha ay helayaan ay kala yihiin kan b b c da waa waxaa koob ayaa la siiyaa oo ah sanad kastaba waxaa la bixiyaa ciyaartooygii africa ugu ficnaa runtii koobkaasi muddo badan sida yaxya toore abidabele dad badan oo afrikaan ayaa sanad kastaba qaadi jiray marka sanadkan waxay noqotay inuu qaado maharees waa koob qaali ah oo ah qiimihiis qiimo aad iyo aad u fara badan ayuu yahay saa daraaddeed koobkaas waxaa la siiyaa sanad kastaba ciyaartooy ugu fiican oo africa koobkan kale ee balon de ora waxaa la siiyaa ciyaartooy ugu wanaagsan adduunyada waa ciyaartooygan hadda qaaday oo cristiano ronaldo waxa uu noqday waxa uu qaaday afar goor ayuu qaaday waa markii afraad ayuu qaaday waxaa soo maray van basten waxaa soo maray john cruz waxaa soo maray balatini ilaa iyo inta hadda isaga uu qaaday cristiano ronaldo muxuu helayaa ma isagana waxaa la siinayaa koob mise wax abaalmarin ka duwan ma abaalmarinta waa koobka kabaha dahabka adduunyada ugu qaalisan banooni lagu bixiyo ayaa la siiyaa waa koob aad iyo aad u qiimo badan oo adduunyada aada loo yaqaano oo weligeed la bixin jiray ugu dambayntii dhegaystayaal waxaa biladahan ku kala guulaystay labada ciyaartooy ee kaalinta koowaad iyo tan labaad kala galay sanadkan ayaga ayaana isdaba gurguuranayay tan iyo sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii haddaan idiin dulmaro sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka sida aan horey u carabownayba waxaa ku guulaystay cristiano ronaldo halka leoni messi uu ahaa kaalinta labaad qofka galay antonio griezmanna uu ahaa qofka saddexaad sanadkii labada kun iyo shantii oo ah sanadkii aanu soo dhaafnayna waxaa ku guulaystay leoni messi waxaa kaalinta labaad galay cristiano ronaldo neymar ayuu ahaa qofkii saddexaad sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankiina cristiano ronaldo ayaa ku guuleystay labada kun iyo saddex iyo tobankiina isaga ayaa ku guuleystay halka leoni messi uu noqday ruuxa labaad labadaa sano ee labada kun iyo afar iyo tobankii iyo saddex iyo tobankii labada kun iyo labayo tobankii waxaa dhegaystayaal ku guuleystay leoni messi oo isku xijiyey sanadihii laga soo bilaabo labada kun iyo sagaalkii tobankii kow iyo tobankii iyo labiyo tobankii hase ahaatee labiyo tobankii iyo kow iyo tobankii waxaa kaalinta labaad u galay cristiano ronaldo halka uu labada kun iyo tobankiina uu kaalinta labaad u galay andreas niesta labada kun iyo sagaalkii waxaa kaalinta labaad galay cristiano ronaldo labada kun iyo sideediina waxaa ku guuleystay isla cristiano ronaldo waxaana kaalinta labaad u galay leoni messi
aada ayuu mahadsan yahay jaamac buure jaamac oo warbixintaasi dhinaca ciyaaraha inala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatana dhegeystayaal waxaan soo gaabinay goortii aan ku wadnaysan jiray mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay waa codka fanaanka axmed cali cigaal iyo heeskiisii garqaado jacayl yahow
garqaado jacayl yahow iyo codkaa baxsan ee fanaanka axmed cali cigaal ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii aroornimo waa aniga oo ah jaamac buulla jaamac iyo saaxiibkay xuseen oo ah idin leh tan iyo idaacaddeenna dambe ismaqal dambe oo xiise leh
amatan u geyste angudayn nabaalka